bismillahi raxmaan raxiim kulanti waxaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beyrula qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne oo fursado shaqo ka helay dugsiga farsamada harqaanka cabaas qoysas dayar ah oo deeq raashiina loogu qeybiya magaalada hargeysa gabdho ka shaqeeya daryaalka hooyada iyo dhallaanka oo tababar looga furay degmada baladxaaw kulan looga hadlaya awoodsiinta bulshada ee go-aanada dowladda oo lagu qabtay magaalada muqdisho dibaddan waxaad ku maqli doontaan wafdi ka socda iiraan oo gaaray magaalada jeneeva waa subaxnimo axada taariikhdan ay ugu beegan tahay labaatan iyo labada bisha lixaad ee sanadka labada kun labaatan iyo shan waxaad maqasheen qodobada ugu doorkaroon warka subaxnimo ee raadiyo beerula kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faah-faahsan waxaana warkeeda la socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay dugsiga farsamada harqaanka cabaas cumar yuusuf aadan ayaa warkan inoo diyaariyey
inka badan todoba macalin ayaa fursado shaqo ka helay dugsiga farsamada harqaanka ee cabaas ee ku yaala magaalada beledweyne macalimiintan ayaa horey u ahaa kuwo bartay xirfadda laakiin aan ku shaqaynin maamulaha dugsiga farsamada harqaanka ee cabaas taylor xasan cabaas guuleed ayaa radio beerle uga waramay tirada macalimiinta ay fursadaha shaqo u abuureen wallaahi iskuulka horta dafcaddii koowaad uu soo saaray dafcaddii koowaad ardayda ka soo baxday isla ardayda ayaa waxaa oga dhignay meesha macalimiin ooga dhignay shaqaabuur oogu sameynay tiro ahaan macalimiinta meesha joogto markii laisku celceliyo lix macalin ilaa iyo todoba macalin camal ay ka kooban yihiin qaar ay iskugu jiraan gabdhi iyo wiilo iskugu jiraan isla ayaga fursad fiican loogu simeeshay yani si ay ardayda wax u bareen si ayaga wax loo soo baray inay ardaydan u baraan ha waa qasab ardaygaas shalay wuxuu ahaa midaan garanaynin xirfadda maca daalika haddana markaa uu imaaday iskuulka oo wax bartay oo dafcaddii koowaad oo noqday haddana oo noqday nin aada u firfircoon oo sidaasi wax loo soo baray ka wanaagsan oo yacni dadkan wax sii bari kara oo noqday waxaan ka mid dhignay dadka maaragti meesha jooga oo macalimiinta ka mid ahaa ka mid dhignay haddana dadkaas ayuu ka mid yahay fursaddaasaan meesha ugu abuuray qaar ka mid a macalimiinta fursadaha shaqo loo abuuray ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin magacayga maxamed cabdiqaadir xasan waxaan ka shaqeeyaa harqaan waxaana baraa arday waxaana ay macalin oo dhiga cabaas subar taylor harqaanka barashada waxaana ka mid ahay macalimiinta soo saartay arday fara badan alxamdulilah ilaa maad iskale waxaan ku jiraa labo sano xirfataan hore oo aqooni maasha allah horyaan usoo bartay wax badanna kusoo shaqaystay meesha maxaa kasaqiynu hal sano waxaa ugu baraa adee nin walba si oo wax u bartaa nin dharka dumarka ninna dharka ragga midba si waa dharka dumarka hadda dafcaddii koowaad bixisay dharka dumarka ee khatar active ku noqday baraticaas yaa waana maasha allah ardayda ardayda hadda meeshaan kasoo saaray waa arday oo fahan leh maasha allah oo hadda macalimiinta iska baraajeena hadda ayaga waxaan dhigaa adi xiliyada labada saac ilaa iyo toban saac bir haddana waxaa meesha usii fadhiyaa waxaa qaabilsanaya qaybta lacag bixinta oo xafiiska ah sida ardayda waqtigay soo galayaan iyo waqtigay baxayaan qaybta oo arday ardayga cusub oo la diiwaangelinayo aa qaabilsanahay waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday dugsiga farsamada ee cabaas subar tailand haa meel allaal meeshii tago oo ku shaqaysan karaa wax iiga halaysan malaha waa sida aad jeclahay hadda waxaa igu dhiirigeliya meesha inaan fadhiyo oo ardayda lacagta ka qaado waqtigay soo galaya waqtigay baxaya ama fiiriyo macalinkayga marna maamulahayga cabaas suburtayla aa igu dhiirigeliya waxaa kula talin lahaa inay meeshaan iskeenaan ay wax qabsadaan ilaa nadhoodii hooye noqon karaan dumarka waxaa kula talin lahaa inay xirfadan bartaan ay meeshaan iskeenaan dugsiga cabaas subar tailon waa dugsi wanaagsan waa dugsi ay macalimiin joogaan hadda laakiin afar biloodaa laga dhigay qofka hadduu fahamkiisa fiican yahayna kasii wanaagsanba si kastaba dugsiga farsamada harqaanka ee beledweyne ayaa door muuqda ka qaatay soo saarista arday badan oo ku shaqaystay xirfadda harqaanka
aad buu u mahadsan yahay cumar yuusuf aadan oo nala socodsiinayay warbixinta warkaasi qoysas danyara ah ayaa deeq raashiina lagu qeybiyey magaalada hargeysa bilaal daahir waane ayaa warbixinta warkan inoo haya
wasaaradda deynta iyo awqaafta maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa deeq raashiin ah ugu qeybisay in ka badan boqol iyo konton qoys oo danyar ah deeqdan raashiinka ayaa ka koobneyd bariis baasto bur timir iyo caano waxaana ka faa-iideystay qoysas isugu jira haween caruur iyo odayaal agaasimaha waaxda cutudda shaqaalaha ee wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan cabdixakiin maxamed muuse ayaa ka warbixiyay deeqda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ugu horrayn waxaan u mahadnaqanaa allaha subxaana watacaala inoo suuro geliyey deeqda raashinka aynu bixinno mar labaad ee wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo agaasimaha guud wasiir ku-xigeenka dhammaantoodba waxaan leenahay deeqdaa raashinka ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah way ku mahadsan yihiin Een, deeqdan raashinka ahi waa samafal ay bixinayso wasaaradda diinta iyo awqaaftu isla markaana ay ka bixinayso miisaaniyadda qaranka ee jamhuuriyadda somalilan Een, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxa uu go'aansaday in raashinkan uu sii socdo oo saddex bil- si saddex bilooda aan u bixinno annagoo eegayna hadba baahida jirta ee bulshadeena haysata ee ma kafaynayso intan yar ee la bixinayaa deeqda iyo eh, ta ilaahay baa badan si alla ajigeedu waa garasho ugu gar- ay u garteen madaxda wasaaradda diinta iyo waqaafta maanta waxaanu bartan ku qaybinaynaa eh, raashin gaadhaya boqol iyo konton qoys oo ugu talagalay eh, in ay qaataan dadka danyarta ah ee degan caasimadda hargeysa ee jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa dadka eh, aan u qaybinano sida qiimaha leh ee sharafta leh u qaadanaya waxaan sidoo kale u mahadnaqanaa wasiirka iyo aga- wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo ku soo wareejiyey xafiiska samafalka waaxda samafalka ee wasaaradda diinta iyo qaafta uu garwadeen ka yahay cabdalle khaliil cabdilaahi qaar ka mid ah qoysaskii ka faa-iideystay deeqdan raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey waanugu shukrinaqaynaa dhammaan dowladda guud ahaan waanugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay deeqdan waanu idinka guddoonnay waana ku mahadsantihin abaaraha dadka aa caawiseen ee masaakiinta ah ee abaartu hayso sidaa wax loo soo gaadheen waa ku mahadsantihin deeqdan raashiinka ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danta yar ee ku nool magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan
aad buu u mahadsan yahay bilaal daahir waane oo nala socodsiinayay warbixinta warkaasi isku-duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland u qaabilsan degmada beled xaawo ee gobolka gado doctor maxamed cabdirasaaq ismaaciil ayaa tababar ugu furay magaalada beled xaawo qaar ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka tababarkan loo furay gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa qeyb ka ah barnaamijka marwo caafimaad doctor maxamed cabdirasaaq ismaaciil isku-duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland u qaabilsan degmada beled xaawo ayaa ka waramay muhiimadda tababarka waxaa noo furmay eh, barogaraamkii waqti dheer soo socday eh, marwo caafimaad gabdhahan oo loo soo xushay eh, in maxay ahayd ay bulshada iyo xarumaha caafimaadka isku soo xiraan oo marka si meesha looga saara gaabka iyo mataqaanaa ii sheeg iska warqabla-aanta ka jirto xarumaha caafimaadka iyo bulshada marka waa shan iyo toban gabdhood waxa ayna socon doonaa tababarkooda afartan iyo shan beri Een, waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay wax badan ka faa'iidi doonaan kadibna bulshada ay usoo kordhin doonaan een, wax qabad muuqda insha allah gabdhahan waxaa laga soo xulay xaafadaha degmada beled xaawo qaybeeda kala duwan marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in een, gabar walbo ama qof walbo uu ka howlgeli doono insha allahu tacaala meesha ayada iyo xaafadii laga soo xulay insha allah marka waa waa mahadsantihiin waana noo furin tababarkan loo qabtay gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa qeyb ka ah barnaamijka marwo caafimaad ee wasaaradda caafimaadka jubbaland qabato ayaa ujeedkiisu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada caafimaad ee bulshada gaar ahaan haweenka iyo dhallaanka kulan looga hadlayay awoodsiinta bulshada ee go-aanada dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa inoo haya warkan
magaalada muqdisho ayaa laga daafuray madasha dadweynaha ee ka qaybgalka qorsheynta iyo go-aanada dowladda hoose si ahmiyad loo siiyo awoodsiinta dadweynaha iyo xoojinta fahamkooda ee dhinaca howlaha dowladda waxaana soo qabanqaabiyey kulankan maamulka gobolka banaadir furitaanka madasha waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir odayaasha dhaqanka iyo madaxda dadka baahiyaha gaarka qaba agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta maamulka gobolka banaadir cabdulqaadir muxudiin dalxa ayaa ka waramaya muhiimada kulankan
sidaas darteed marka maamul gobolka banaadir oo kamida maamulada dalka ka jiro waxa uu madashaan u qabanayaa inuu dadweynaha ku dhiirigeliyo inay tala ku yeeshaan go-aanada iyo qorshayaasha dowladda howlkan inta ku jirta hadda ma wada mateli karaan dadka magaalada muqdisho jooga tira ahaan laakiin waxay ku mateli karaan bulsho ahaan iyo qayb ahaan haddii guddiyadii kala duwanaa ee degmooyinkii iyo ardaydii iyo aqoonyaankii ay wada joogaan madashaa marka waxaan idinkugu yeernay kow inaan xoojino ama aan dhiirigelinno oo aan awood siinno qaybaha bulshada inay talada wax ku leeyihin aan sheegno tan labaad ayaa waxay tahay in codkooda la maqlo markii laga hadlaayo howlaha ay dowladda hoose qabato dowladda hoose adeegyana waa qabataa oo kala duwan kaabayaalna waa dhistaa magaalada muqdishona waa ku nooshihiin wax badanoo wanaagana waa leedahay waxyaabo gaabisna waa jiraan oo ay muhiim tahay dadka in laga maqlo
xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa soo dhaweeyey in la xoojiyo awoodsiinta bulshada si ay tale ugu biiriyaan go-aanada siyaasadeeda in la helo albaab furan waayo inta hadda meesha fadhido inta kaarka dowladda wadato iyo dhalinyarada ama jaamacadaha ka yimaadaan ama degmooyinkaha ka yimaadaani way adag tahay in ay maantay ay maaragtay taladooda ay dhiiba karaan waxay la tahay marka madashaan waxay xoojinaysaa inaan ka guurno doorashooyinkii isku cakirnaa inaan helno go-aan bulshada ka yimaada ayaguna ay doortaan qofka ay rabaan markaas ayaa waxaa la heli karaa go-aan midaysan bulshadana lagu celiyaa awooddeeda waxay soo saarteenna markaas ayay maali karaan halka ay ka imaado markii aada mataqaanaa si qoto dheer loo fiiriyo yacni bulshada qeybaheeda kala diisan gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka doorka ay ku lahaayeen aada ayuu u liitay maanta marka waxaa sharaf weyn ah in maxaa la yidhaahdaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed doorkoodii inuu muuqdo in maxaa la yidhahda dalkeenna mataqaanaa oo u jihaystay doorasho dimuqraadi ah dabcan bulshaduna ay maxaa la yidhaahdaa kaalin weyn ay ku lahaan doonaan dowladnimada casriga ah ee maanta laga qorsheynayo dalkeenna inay ka dhisanto kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya in dadweynaha awood loo siiyo sidii ay door ugu qaadan lahaayeen xoojinta fahamkooda ee dhinaca howlaha dowladda
aada buu u mahadsan yahay cabdiqaadir cumar ibraahim oo nala socodsiinaya warbixinta warkaasi weli waxaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beyrul aqbaalaadka dibadda ayaa noo dhiman hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka subaxnimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya soolarada soolarka boqol wide ayaa la iibiyaa afartan iyo shan doolar soolarka laba boqol wide ayaa la iibiyaa boqol soddon iyo shan doolar soolarka konton wide-ka ayaa la iibiyaa soddon doolar soolarka loo yaqaano soddon wide-ka ayaa la iibiyaa sideed iyo toban doolar xubintiina waa eegeyntaa
aada buu u mahadsan yahay bilaal daahir waane oo nala socodsiinayay xubinta sarifka suuqyada ah warka subaxnimo ee raadiyo beerula markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha
hesab sacad sacabada haloo tumo
kulamo aada u xiiso badan ayaa laga ciyaaray tartanka lagu magacaabo fifa club world cup waxaana ka mid ahaa tartamadii la ciyaaray borushiya dortmund iyo waxaa wada ciyaaray mamelodi koox lagu magacaabo saddex iyo afar borushiya dortmund ayay ku badisay inter milan laba iyo hal ayay ugu badisay kooxda arawa ridis bayer munige iyo waxaa wada ciyaaray boca junior bayer munige ayaa labo iyo hal ku badisay sidoo kale kulamo ayaa laga ciyaari doonaa juventus iyo waxaa ciyaari doonaa kooxda lagu magacaabo weydaad hal saac caawa real madrid ayaa ciyaari doonta caawa afar saac waxaana la ciyaari doontaa kooxda lagu magacaabo bajuka xubintiin waa egeyntaa markaana qodobka dibadda wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caragji ayaa u safray jaleefa isaga iyo xubno ka socda wafdiga siyaasadda iiraan si ay ula kulmaan wasiirada arrimaha dibadda ee saddex dal oo yurub ah iyo wakiilo sare ee ka tirsan midooda yurub arrimaha dibadda qaabilsan tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu ka tago iiraan tan iyo markii ay weerareen israa'iil iyo bilowgii dagaalka u dhexeeyey labada dal lama shaacin sida uu ku tegay caraaji islamarkaana ugu baxay dalka iiraan dagaalka kadib iyadoo hawada iiraan xiran tahay ayaa su-aasha la isweydiinayo waxa ay tahay sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ugu suurto gashay inuu dalka ugu baxo xiritaanka hawada iiraan waa go-aan gudaha ah oo ka soo baxay militariga iyo hay-adda siyaasadeed ee iiraan kaas oo lala socodsiinaya hay-adda duulista rayidka si loo fuliyo warka subaxnimo aad ka maqlaysa raadiyo beerola dhegeystayaal subaxnimada waa egeyntaa